dugsiga hoose dhexe ee sare ee buundaweyne ee magaalada beledweyne ayaa si rasmiya loogu soo kordhiyey qeyb cusub oo xifdinta qur-aanka kariimka ah taasoo loogu talagalay ardayda doonaya inay barashada cilmiga islaamka iyo xifdinta kitaabka alleh ay ku daraan waxbarashadooda maadiga ah ee dugsiga qeybtan cusub ayaa ka mid noqon doonta adeegyada waxbarasho ee dugsigu bixiyo islamarkaana ardayda lagu barbaariyo akhlaaq suuban aqoon diini iyo maadiba ah agaasimaha dugsiga buundaweyne ee magaalada beledweyne cabdifataax maxamed cismaan ayaa ka warbixiyey qeybta cusub ee iskuulka lagu soo kordhiyey dhammaan bahweynta waxbarashada jecel dugsiga waxaan kusoo kordhinay xifdinta qur-aanka kariimka arday walba oo hoose dhexe sare dhigta wuu ka faa'iidaysan karaa iskuulka awalba lacag la-aan u ahay haddana waalidiinta waxaan ugu baaqaa inay ilmahooda ugu faa'iideeyaan xifdinta maadada diinkaan kusoo kordhinay awla diinta waa lagu baranayay tarbiyada iyo carabiga la baranayay alxamdulilah haddana waxaan kusoo kordhinay xifdinta qur-aanka kariimka qolka eebe marka insha allah waxaan waalidka iyo ardayda iyo aan leeyahay ka faa'iidaysta fursaddan qaaliga ah mar walba maadaanaan maamulka iskuulka waxaa naga go-an inaan ardayga aan horumarino dhan walbo maadi iyo diinibo dhanka kale qaar ka mid ah ardayda wax ka barata iskuulka buundaweyne ayaa bogaadiyey qeybtan cusub ee iskuulka lagu soo kordhiyey oo ay sheegeen in dhinaca waxbarashada diiniga ay uga faa'iidaysan doonaan bismillaahi raxmaani raxiim magacayga waa mari macali aadan waxaan kamid ah arday wax ka barta dugsiga hoose dhexa sare ee buundaweyn aad baa ugu faraxsana in lagu soo kordhiyo xifdada qur-aanka kariimka awalba anaga horu barneyna carabi iyo tarbiyo in haddana nalagu soo kordhiyo xifdinta qur-aanka kariimka qolkeebe alxamdulilah ilaahay amaad iskaleh waana fursad qaaliah dadka wada haysanin waxaan dadka u sheegi lahaa inay ka faa'iidaystaan fursadaas aadka u qaaliga ah magacaygu waa xabse cabdixasiis xasan waxaan dhigtaa dugsiga hoose dhexe sare ee bundaweyn aadaan ugu faraxsanaya in qaybtan lasoo kordhiyay ee xifdinta qur-aanka kariimka ah diini iyo maadiba in lalaga dhiso qaybta lagu baran doono waxbarashada diiniga ah ee iskuulka buundaweyne ee magaalada beledweyne ay soo kordhiyeen ayaa mid muhiim u ah ardayda wax ka barta iskuulka ee u baahnaa waxbarashadooda diinigaana inay sii wataan